Waxaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer laga daafuray mashruuca dadka danyarta ah loogu qaybinayo burjikooyin casri ah si looga hortago xaalufinta dhirta iyo deegaanka. Mashruucan oo ay daahfurtay hay'adda Candlelight ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona todoba boqol iyo konton ruux oo saddex boqol iyo sagaashan ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada Burco. Guddoomiyaha hay'adda Candlelight cabdiraxmaan ismaaciil cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda uu leeyahay mashruucan.
daafurkii qaybinta toddoba boqol iyo konton girgire oo nooca loogu talagalay inay beekhaamiyaan xaabada iyo dhuxusha isugu jira Eh, qaybintaas iyo daafurka eh, loo samaynayo toddoba boqol iyo kontonka qoys oo runtii saddex boqol iyo sagaashan qoys burca gudaheeda iyo aydibiyada ku xeeran ay yihiin En, inta soo hadhayna ay yihiin deegaanada eh, burco hoos yimaada degmada hoos yimaada ay ka mid tahay eh, bani samatar eh, duruqsi belidhiig eh, riyo xidho qoy- eh, qoyta Eh, dhammaan deegaanadaasi waxa ay runtii heli doonaan insha allahu eh, girgirayaashan oo loogu talagalay dhanka kale isku duwa ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan ee gobolka togdheer zakariya muuse ayaa bogaadiyey mashruucan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa een, hay-adda candlelight oo maanta aanu mashruucan goobjooga aanu u nahay toddoba boqol iyo konton qoys oo loo qaybinayo eh, girgirayaal ku shaqaynaya laba qaybood xaabadii iyo een, iyo dhuxushii labadaba Een, toddoba boqol oo qoys oo ka baxsan degmada burco iyo konton qoys oo degmada burco gudaheeda ah waxaanu aad ugu faraxsannahay in mashruucan ay ka faa'iidaysanayaan lix i d b iyo afarta xaafadood ee magaalada iyo een, guud ahaan gobolka togdheer tuulooyinkiisa oo dhan qayb ka mid ah Een, aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa hayadda kan dhalaydoo si fiican noola shaqaysa hadday deegaanka tahay iyo hadday caafimaadka tahay labadaba nagala shaqaysa ka wasaarad ahaan